magaalada buuloburdo ee gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii loo muujin lahaa doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda ee golaha deegaanka islamarkaana loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka ee boqolkiiba soddon wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle mudane cabdi daahir guure karoore xubno ka tirsan maamulka degmada buuloburdo haween iyo odayaal dhaqameed ayaa goobjoog ka ahaa kulankan mudane cabdi daahir guure karoore wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka warramaya ahmiyadda kulankan
sida soomaaliya dastuurkeeda ku cadba haweenka soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed wuxuu qorsheeyey boqolkiiba soddon inay lahaadaan xaquuqiyaadka siyaasiga ah iyo talada dalka buuloburda marka maamulkeeda degmada weli laguma soo darin gabar kamana mid noqon xubin maamul inay qaadato marka waxyaalaha aan isweydiinayna waxaa ka mid a gabdhaha buuloburda waa dulman yihiine bal afkooda hala dhegaysto marka gabdho badanoo halkaan ka hadlay maanta runtii waa ay qiiro geliyeen xanuun badanaa ka muuqday hadday tahay gabadhii oo itixaanka ku gashay ayadoo mula iyo hadday tahay gabadhii shaqaynaysay oo ganacsiga ka shaqaynaysay iyo gabdho badan halkaan ka hadlaba reer buuloburd waxaa la rabaa dad ilbaxnimada dadka ku tilmaaman ay ka mid yihiin xaquuqda gabdhaha inay meel iska dhigaan ay ku ay caddeeyaan ay qaataan laakiin nasiib darro weli ma arkin xildhibaan iyo nabadoon dhahaayo guddoomiye ku-xigeen nooga dhig gabadhan waa gabar fiican oo waxbaratay ama waa gabar oo nidaamka taqaano waa gabar buuloburda laga rabo maamulka degmadaha lagu soo diro weligay lema dhe intaa talada haya weli ma arkin qof haweene qof u doodaayo oo reer buulburdaa ma arkin marka arrintaa inaan sii wadno ee danta nagu kalifaysaa oon meelo badan ku qabanno oon talo badan idinla wadaagno gabdhuhu xaquuqay leeyihiin dadka bini aadankaane dee waa waa wada dhashaan waaliday wada leeyihiin xaqay wada leeyihiin waxbaa la wada baraa wiil iyo gabar xaquuqay wada leeyihin waa bini aadan waad baahiha ka jirto waa ogtihiin hooyada gabarnimadeeda iyo hooyadnimadeedaba mas-uuliyadda ay ku leedahay asaasiga nolosha waa ogtiin guri aan hooyo lahayn guri aan gabar lahayn ma dhaqmi karo marka gabdhaha in la tixgeliyo oo xaquuqdooda la siiyaa u baahannahay gabdhahana sida caday maanta usoo istaageen buulibird waa ku faraxsanahay cid kastoo iga dambayso oo taladan qaybteeda ka ahatana waxaan rabaa inaan idhahdo buuliburda gabdhaheeda tixgelin gooni in loo sameyn rabaa odayaashana waxaan ka codsanayaa inay ilaaliyaan nidaamkaas bini-aadinimada ah bulshada ah sawirka qurxan oo bulshadana ah gabdhuhu inay qaataan xaquuqdooda waa arrin muhiim ah buuloburdana hadda magaalo oo hadda maanta la aasaasahay maaha waa magaalo markii soomaaliya magaalo laga dhigay magaalo noqotay dowladda soomaaliyeedna inta jirto lixdankii sano dowladda soomaliya jirtay ama lixdan shantii sano dowladda soomaaliya jirtane magaalo ayay aheeday inta badanna dowladnimada la ka shaqaynaysay marka aad aan waxmaa in la yidhahdo maanta ugu horreyso in gabdhaha xaquuqdooda laga hadlo waa arrin gaabis ah gabdhaha xaquuqdooda in mar hore laga hadlay aheeday in loo dooday aheeday in iskuullada maamulaan ay aheed inay mataqaanaa maamulka ku jiraan inay magaalada maamulaan inay guddoomiyaasha xaafadaha ka mid noqdaan waxay xaq u leeyihiin inay talada talada degmada wax ka haayaan mararkii qaarna hadday suurtagal tahayba in guddoomiye degmo gabadha laga dhigabo si baahida ka jirta xaafadaha iyo bulshada loo ogaa laakiin hadda haddii aan samaynayno maamul dadka u dhan yihiin oo bulshada soo dooranayso gabdhaha waxaan rabaa inaan farriin yar la wadaago inaad odayaasha xaafadaha ku qabataan nabadoonka adikoo toban toban ismar u tagtaan aad dhahdaan counsilka la samay doono gabarta hablo la yidhaahdo oo ka soo jeeda reerkaas oo xaafaddaase ayaan wax kaambeyn u nahay nabadoonkeedaa tahay kursiga inaad soo siisaa u baahanaa inaad tiraadiin sida wax lagu raadiyo waa kaambeyn wax la yidhaahdo oo toban qofood shan qofood oo macruufoo la yaqaano inay qofka u doodaan xaquuqdiisana ay ka hadlaan gabar oo taalanti leh oo halkaan fadhiso oo akhlaaqdeeda iyo diinteeda iyo cilmigeedu waxay o dhan wanaagsan yihiin in ay mataqaanaa wax walba ay baratayna aqoon u lahaan in markaana maamulka lagu dari waayo ay maamulka ka mid noqon wayso aadana siib darro u tahay laakiin adikaa is soo saari karo halkaa hadda waxaa ku fadhisiin gabdho badan magaaladan waxaa ku sugan gabdho badan inaa shirar haweenka ay dhacaan in dood la furo in xaquuqdiina aada miiska u garaacdaan aaday muhiim u tahay wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa wado dadaalo lagu dhisayo xubnaha golaha deegaanka ee degmada buuloburda iyadoo hadda ay socdaan kulamo wacyigelin oo ku saabsan ahmiyadda golaha deegaanka iyo doorka bulshada